suldaan abshir maxamed ducaale oo ka mid a salaadiinta gobolka awdal oo ciidamada ammaanka iyo magaalada boorama ku xidheen saldhigga dhexe ee booliska ee magaalada saddex maalin ka hor ayaa maalintii shalay dowladda somalilan suldaanka u gudbiyeen dhanka xabsiga mandheera ee gobolka saaxil qaar ka mid a ehelada suldaanka oo la hadlay idaacadda v o a ayaa u sheegay in suldaanka xidhnaa iyadoo aan wax dembiya lagu soo oogin maxkamadna la horkeenin loo gudbiyey dhanka xabsiga mandheera waxaanay ka codsadeen xukuumadda somalilan in xorriyaddiisa loo soo celiyo suldaanka magacaygu waa muuse carab dugsiye waxaan ka hadlayaa maanta xadhigga loo geystay suldaankaygii suldaan abshir maxamed ducaale oo muddo saddex ayaamooda ku xidhnaa saldhigga dhexe ee boorama kadibna shalay isaga oonan la marin maxkamad isaga oonan lagu caddayn dembi bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xildhibaan axmed xuseen badmaax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada dhulkaya kulley sidaa oday ugu horreeyey muuse carab waxaa mataqaanaa e aan ognahay in suldaankii ku xidhan yahay madheera oo shalay la geeyey dee waa arrinan ka xunnahay dadkayguna uu ka xun yahay aad iyo aad buu looga xun yahay wax la jecel yahayna maaha qofku waa bili-aadam dambaami karaa suldaanku macsuum maaha uu qaldami karaa dembi buu gali karaa laakiin dembiga uu galo in maxkamad la soo taago oo la xidho oo lagu caddaysto weeyaan in gobolka dhexdiisa waxaanu dheer oon iyo si dhowban u leenahay dhaliilaha xukuumaddu ay leedahay eenu ka tabanayno ee suldaanka iyaguna uu xaqiijiyey waa in wax laga qabtaa oo hoos loo eegaa suldaankana xorriyaddiisii sida ugu dhaqsiyaha badanna noogu soo celiyaabaan leenahay sidoo kale xadhigga suldaan abshir maxamed ducaali waxaan wax ka weydiiyey taliyaha ciidanka qaybta booliska ee gobolka awdal kornayl cabdiraxmaan colhaye wuxuuna u sheegay idaacadda v o a in arrinta loo xidhay suldaanku ay tahay arrimo la xidhiidha dhanka nabadgelyada haddaad xadhiggaa suldaanka wax iga weydiiso kolley xadhiggiisu wuxuu la xidhiidhaa sababa ammaan ama amni runtii ammaankuna waa waxaa dowladdu ay noo igmatay inaan wixii amnidaro ama khalkhal keenaya inaanu kolley wax ka qabanno runtii waxaa jira baryahan dambe suldaanka iyo rag kaloo fara ku tirisa oo gobolka ka waday hadallo guubaaba ah iyo kicin ah iyadoo runtii uu furan yahay miiska wadahadalka qof walibana wuxuu tabanayo ay tahay inuu si salmiya ama nabadgelyo ah ku sheegto kolley kuma wanaagsana kicinta bulshada iyo iska horkeenka dowladda raggaa fara ku tiriskana waxaan leeyahay inaad ka waantowdaan wixii amni darro keenaya ayaan runtii iyagana aan leeyahay anan u sheegaya insha allahu tacaalaa wax walba oo dee salaadiinta iyo dowladda dhex marana waxay ku dhammaan doonaan si wanaagsan laakiin waxaan jecelahay in nabadgelyadan la wada ilaaliyo oo nin walba hareertiisa ka hayo maadaama iyaguna ay shacabkooga mas-uul ka yihiin waxaan leeyahay shacabka yaan lagu samayn kicin iyo kacdoon iyo gadood iyo iska horkeen dowladeed suldaan abshir ayaa isagu toddobaadkan bilowgiisii hadal uu siiyey warbaahinta gudaha ee gobolka awdal loo arkaa in hadalkaasi ka cadhaysiiyey madaxda dowladda somalilan buurtii wablaa lagu leeyahay dowlad baa dhulka ka mas-uula alla beeni xoor weyna weliba shiinuhu in badan buuse socon jiray oo dhagaxaad qodan jirteenoo waad ka iibsan jirteenoo shar badan bay niimo lahayn roobla kambani baa inagu soo socdaa layidhi kuwaasi waxaa la leeyahay suntii yuraniyamka bay qodayaan waar kuwa soo socdaa wax walba ka daran ee ninka wasiirka macdantuu hor socdo ee halkaasow wuxuu nagu hor yidhi aan maqlanay sun buu leeyaho suntana waxaan kaga gaashaamananay waan haynaa buu yidhi waa la wada joogay maalintaa waar dhulkiinna ceshada waxaa la yidhi doqoni doog iyo abaar dhexdood bay caydhowdaa baa layidhi waa dabagoosi xaaladuu kala guur bay u egyihiin dhulku hadduu dad leeyahay ha la ceshado haddii sida xaggaa loogaga sheekeeye waa layska tegi karaadu ay run noqotana dee dhulka cidlaha la yska qoto kelmadaan baan ini odhanayaa wax alla wax kaloon ku darayaa dhanka kalena guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka awdal maxamed aadan suldaan ayaa cambaareeyey xadhigga suldaanka kuna tilmaamay in xabsiga madheere ee loo gudbiyey suldaanku ay tahay cabsigelin balse sida sharciga somalilan dhigayo ay ahayd in afar iyo labaatan saacadood gudahood lagu horgeeyo maxkamad wallaahi waxaannu ku dhaleecaynaa xukuumadda maanta talada haystaa ee waxa nasiib darraa marka qof madaxa ay qabanayso oo madax dhaqameeda oo aanay hay-adihii garsoorka marinayn oo aanay cadaaladii u soo bandhigayn oo gobolkii uu qofkaasi dowladdu ay ku qabatay aan baadhisi ka dhacaynin oo islamarkiiba la qaadayo oo islamarkiiba hargeysa la geynayo maxay ku kala duwan yihiin gobolka awdal jeelka ka jira garsoorka ka jira c i d da ka jirta hay-adaha booliiska ka jira dembiga qofka haddii uu dembileeya kusoo cadaynayo iyo kuwa hargeysan maxay kala duwan yihin waxaanu u aragnaa cagajuglayn waxaanu u aragnaa baqagelin sharciga qofka bini'aadanka ee maanta somalilan u yaallaa wuxuu ogol yahay afar iyo labaatan saacadood saldhigga booliiska markuu joogo in wax dembiya lagu soo cadeeyo oo dembigiisa xagga garsoorka loo gudbiyo taasuu sharciga ogol yahay laakiinse qofkii oo isla maalintii la qabtay isla maalintii la gudbinayo oo gobol kale la geynayo iyadoo hay-adihii garsoorka iyo wixii o dhan laga tallaabayo waxaanu u aragnaa baadil baanu u aragnaa iyo mid dowladnimada meel ka dhac ku ah baanu u aragnaa muddooyinkan dambe waxaa ku soo kordhayay gobollada somalilan hadallada dhaliisha iyo cabashada iskugu jira ee ay warbaahinta u mariyaan madaxda dhaqanku xukuumadda somalilan taasoo dad badani u arkaan dhaqan ku soo badanaya bulshada gobollada somalilan oo aanay dowladdu xeer xakameeye u hayn xaashim sheekh cumar good v o a boorama